iyada oo la isu diyaarinayo doorashada guud ee dalka oo qorshuhu yahay inay qabsanto bisha sideedaad ee sanadkan ayaa guud ahaan dalka qaybihiisa kala duduwan waxaa laga dareemayaa ololo xoogan oo siyaasi walba oo leh hami hogaamineed uu ku doonaya in isaga uu noqdo kan la siiyo fursad uu dadka deegaankiisa ku hogaamiyo qaybo badan oo ka mid a gobolka waqooyi bari ee dalka waxaa laga dareemayaa guuy xoogan oo ka dhex jira qabaa'ilada dhexdooda kaas oo siyaasiyiinta xildoonka beelaha ay kasoo kala jeedaan ay ku kala reereebayaan odayaal guurtia ayaa fadhiista maalmo kadibna waxa ay soo saaraan go'aano ay ku caddaynayaan shakhsiyaadka ay beesha dhexdeeda uga soo xusheen inay ka qayb galaan tartanka doorashada goobaha sida aadka arrimahani looga dareemaya waxaa ka mid a magaalooyinka gaarisa mandheera iyo ismaamul goboleedka wajeer haddaba maxaa hortaagan in laga tanaasulo siyaasadda qabiilka ku salaysan ee lagu jahawareerinayo dadka codbixiyaasha arrimahani ayaan wax ka weydiinay cabdimaalig cilmooge oo ah falanqeeye arrimaha siyaasadda gobolka run ahaantii arrintaad ka dhawaajisay waa wax horta soo jireen in badan soo jiitamayey xaqiiqda markii laga hadlo waana arrin maanta bulshada soomaaliyeed ee maanta aan ku dhex noolnahay runtii aada uga dhex muuqata siyaasadda ku salaysan qabyaalada laga tanaasulo runtii misena layska ilaaliyo run ahaantii waxyaaba badan baa hortaagan baan isleeyahay anigu aragtidayda mise fikradayda waxa ugu hore ee maanta hortaagan waxa weeyaan horta qabyaalada qabyaaladaas oo loo adeegsanaya run ahaantii si aan munaasab ahayn iyo siyaasiyiintii oo ummadda u adeegsanaya macnaha si ay danahooda gaarka ugu fulshaan maadaama marxalad siyaasadeed iyo marxalad kala gedisa lagu jiro waxaa looga baahan yaha odayaasha in ay muujiyaan hogaan hogaankaas oo ah mid macnaha ummadda o dhan masiirkooda lagu samatabixin karo ummadda turxanbixis u ah ummaddan waxa weeyaan dantooda mar weliba ka shaqaynaya hadday timaado siyaasad iyo qabyaaladna waxa weeyaan shaksiga asaga u loolatamaya in ay inuu siyaasadda iyada ka qayb galo rahantii ay ku xushaan waxyaaba gundhig ah misena waxyaaba waxaan ku idhahdaay la taaban karaya ummadda usoo kordhin karaya waxqabad sidoo kaleeto misena aqoontiisa hufnaantiisa iyo kartidiisaba odayaasha waxaa looga baahan yahay in arrimahaasi ay u hogaansamaan mar weliba iska ilaaliyaan waxyaabaha ku salaysan qabyaalada ee mar weliba siyaasada la socda run ahaantii olaal saa ka dhawaajisay arrinta way iska sahlan tahay codbixiyaasha waxyaabaha la gudbo oo keliya waxa weeya inay iska daayaan qabaa'ilka qabaa'ilkaas waxa weeyaan cid alle cid ee raba inay doortaan taasi run ahaantii waxay suurtagelinaysaa in rabitaankooda ay meel mar walba warmeel marto dadka codbixiyaasha ayuu dhanka kale ugu baaqay in aysan qabiil wax ku dooranin tan kale xigta waxa weeyaan shaksiga ee ulool maya siyaasada misena doonaya inuu uu xil u qabto in ay macnaha mar weliba ay ku doortaan waxqabad hufnaan iyo karti aynan ku doonin wax weliba ay raadinayaan qabyaalada dhalinyartii oo masiirka looga ciyaaro dhalinyartii oo waxa weeyaan aqoontoodii iyo garaadkoodii aan la fiirinin qofka siyaasiga uu u arko macnaha haddii uunan danihiisa khaas ka dhexkayn meeshaas ciidaa ee dhalinyartu wax kala samayn karan in maanta siyaasad laisu qabto dad wada dhashayna runtii hurguf iyo waxa weeyaan isku dhacyo fara badan iyo laisu adeegsado runtii hadalla aan munaasab ahayn siyaasiyiinta uu loolanku dhex maraya ayuu dhankooda ku booriyey dadka ay ka dhexayso bahasha la yidhaha siyaasadda horta waa dad wada dhashay waa dad mar weliba ehel isu ah waa dad waxa weeye aanan ku kala tegin waxyaabo fara badan markii laga soo tago siyaasadda haddii siyaasaddaasi loo adeegsado macnaha in qof iska celiya misana qofka noloshiisa lagu dhaawacay runtii annagoo horey aragna waxyaabo badan aad bay runtii udhib badan tahay fariintaan u diri laha waxay tahay in horta laisu turaad bay u fiican tahay waa la wada dhashay sadad iyo seedi baa laisu yahay abti iyo walaal baa laisku yahay labada dhinacba markii laga yimaado siyaasaddan waxyaaba qaaro hoose aan lagu kala tegi karin baa jira si guud baa loo wada dhashay aan laga dhaadhicinin in meeshani cadootay ma jirto xaqiiqatan siyaasiyiinta waxaan leeyahay in markay macnaha howlahooda khaaska ay ku jiraan siyaasadda ay ay daba ordayaan in ay macnaha si hoose waxooda u raadiyaan laakiin isku dhaca iyo dadka isku uurxumaanaya aynan ka shaqaynin dadka laakiin wanaagooda iyo walaalnimada iyo talnimada ay ka shaqeeyaan yuusuf gaas star f m nairobi